إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan hadduu alla qadarana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa nolosha lagu qabtay askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ka gadaal la howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa dagaal mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ee gobolka gedo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo safmar ah ku qaaday saldhigyada shisheeye iyo askarta dowladda federaalk ee qaar ka mida gobolada dalka dowladda federaalka ah ayaa xaqiijisay in ay ka dambaysay dil wiil iyo gabar walaalo ah muqdisho loogu geystay iyadoona eheladu ay aad u inkaarayaan dowladda federaalka ganacsatada degmada booqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa loo soo xiray dowladiini ah oo uu soo qabanqaabiya maamulka islaamiga ah ee degmadaas dad dhul laga haystay oo u soo dacwaday maxkamadda raddul madaalim ee wilaayada banaadir oo loo soo celiyo dhulkooda ayaa ka waramay dareenkooda madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa booqasho ku mariya waddamo uu ka mid yahay dhulka xarameynka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxaa lagu qaaday weerar dhanka internetka ah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warkan waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dileen sarkaal ka tirsan isla dowladda mahad cabdiraxmaan oo ahaa sarkaal laba xidigla ah islamarkaana ka tirsan dowladda federaalka ayay ciidamadu rasaas uwiyeen mooto uu saarnaa ninkan xilli uu marayay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho sarkaalka ayaa waxaa dhaawac halisah kasoo gaaray rasaasta lagu furay waxaana isagoo garaab ah loo qaaday isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho iyadoona daqiiqado kooban kadib la xaqiijiyey inuu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray mahad ayaa waxa uu si gaar ah kaga tirsanaa ciidanka asluubta ee dowladda federaalka isagoona in muddo ah la shaqaynayay ciidankaas si aad ahna looga dhex yaqiinay dilka sarkaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo habeen hore ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay isla magaalada muqdisho ku dileen gabar iyo wiil walaalo ahaa waxaana ehelada dadkaa soo hadlayay si weyn kaga falceliyeen dilkaas waa mahadsan tahay faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa dagaal mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ee gobolka gedo dagaalka oo ahaa mid culus ayaa fiidnimadii xalay shabaabul mujaahidiin ciidamo ka tirsan waxa ay la beegsadeen saldhig ciidamada shisheeye ee kenya ay ka samaysteen degmada ceel waaq ee gobolka gado dagaalku mid culus ayuu ahaa waxaana wararkii ugu dambeeyey ee la helayo ay sheegayaan in hal askari oo kenyaati ah uu ku dhaawacmay ila xoog ogaal ah ayaa alfurqaan u xaqiijiyey in xeendaabka guud ee xerada kenyaatiga ay gubatay sidoo kale waxaa jira dhismo ku yaalay gudaha saldhigga kuwaas oo ay gantaalada garabka la rida la heleen mujaahidiinta al-shabaab wixii tafaasiilay intaa dheer islamarkaana kasoo korra dagaalka ceelwaaq wararkayaga iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad insha allah kaga baga doontaan waxaa nolosha lagu qabtay askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ka gadaal la howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose warkaas iyo war kale oo ku saabsan dagaallo saf ballaaran ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen qaar ka mid ah saldhigyada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka ee qaar ka mida gobolada dalka waxaa ka warmaya zakariya cumar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan kuwaas oo ka dhacay gobolada qaar ee dalka soomaaliya weerarka koowaad habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku qaadeen fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka husungow halkaas oo ay jihooyin kala duwan ka soo weerareen dagaal qaatay in muddo kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa u suura gashay inay nolosha ku soo wataan askari ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland oo ka mid ahaa askartii ku sugneed fariisinka husungow ee weerarka lagu qaaday gobolka gado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa iyana habeenkii xalay dagaal toos ah waxa ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ee gobolka gado jugta madaafiicda iyo dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isdhaafsanayeen ayaa laga maqlayay gudaha ceel waaq iyo nawaaxigeeda gobolka shabeelle ah hoose oo ka mid ah goobihii habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dagaalameen ayaa waxaa dagaal saacado qaatay ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku ekeeyeen fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada marka ee gobolka shabeelle ah hoose weerarkan oo ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa la rumaysan yahay in khasaa'ir uu ka soo gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa habeenkii xalay ay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin agaarka isbitaalka carafaad ee degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho jugta qaraxan ayaa waxaa si weyn looga maqlay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho gobolka shabeellaha dhexe ciidamada militariga mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal toos ah ku qaadeen saldhigga ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka biyacadde ee hoostaga degmada mahadaay ciidamada burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalka muslimka ah ee soomaaliya ayaa marar badan sidaan oo kale waxa ay la kulmeen weeraro uga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey gobolka hiiraan dhanka bari ee magaalada baledweyn habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku qaadeen weerar loo adeegsaday qarax oo lala beegsaday isbaaro u tiilay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle weerarkan qaraxa ah ayaa waxaa la aaminsan yahay in khasaa'ir uu ka soo gaaray ciidamada maamulka hirshabeelle ee qaraxa lala beegsaday si kastaba ha ahaatee howlgalladan ayaa waxa ay qayb ka yihiin howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka kala dhacaya gobolada
dowladda federaalk ayaa xaqiijisay inay ka dambeysay dil wiil iyo gabar walaalo ah muqdisho lagu geystay iyadoo eheladu ay aad u inkaarayaan dowladda federaalka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya boqolaal dad oo qaarkood ilmadu ay ka qubanaysa ayaa waxa ay kusii qulqulayeen guriga reer maxamed xuseen kalafoge oo ku yaala magaalada muqdisho iyagoo uga tacsiyanaya sakriye maxamed xuseen kalafoge iyo saude xuseen maxamuud kalafoge kuwaas oo habeen hore dowladda federaalka ay ku dishay iskayska dabka ee magaalada muqdisho wiilka oo afar iyo labaatan jir ahaa iyo gabadhi oo labaiyo labaatan jir ahayd ayay ciidamada dowladda federaalka ay si bareer u dileen iyagoo rasaas madaxyada kala dhacay ka gadaal markii ay ugu geliyeen mootabajaaj ay saarnaayeen dowladda federaalka ahi waxa ay qaratay in dilka iyadu ay geysatay afayeen oo hadlay dowladda gaar ahaana dhanka biliiska ayaa waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan militariga dowladda federaalka ay mootada rasaas oo ku fureen sidaasina ay ku dileen wiilka iyo gabadha sababta dowladda federaalka ah ay u dishay wiilkan iyo gabadha ayuu ku sheegay in ciidamada jidku uu u furmo maadaama gaadiidka uu ku badnaa wuxuu intaasi ku daray in ilaa iyo iminka aysan gacanta ku haynin ciidamadii dilka geystay laba saac iyo afartan iyo shan daqiiqo waxaa isgooska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaalo ah oo saarnaa mootobijaaj sida ay caddeeyeen markhaatiyaal joogay goobta waxaa rasaas isgooska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas hujiyey gaari uu ku buufsanaa sida ay caddeeyeen markhaatiga kalarka xoogga dalka soomaaliyeed goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaalaha ah rasaastii uu riday gaarigaas siday markhaatiyaashu caddeeyeenna gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooska bakaaraha
qaar ka mida qoyska reer kalafoge iyo dad kale oo soomaaliyeed ayaa isugu yimid waddooyinka magaalada muqdisho waxaanay la hadleen saxaafadda ehelka wiilka iyo gabadha la dilay uma hadlayaan in wiilka iyo gabadhooda keliya la dilay laakiin waxay u hadlayaan sida inay afhayeen u yihiin guud ahaan dadka magaalada muqdisho ku dhaqan kuwaas oo dowladda federaalka ay caadaysatay in ay iska disho ha isdareensiiyeen ta dhacdo xanuun badana nagu dhacdo alxamdulilah wxay nagu dhacay waa qadar nagu dhacdo laakiin cadow baa na cuna laangaab buu nagu riday garabkanaga u jaray ma fahamta xaqanaga oon lagu dhintoon si degdega midigta allah noo soo geli si degdega midigta allah noo soo geli dad iimaanka qaba oo waddada toosan ku jiro oo dadkii hore aysan wax ka heli jirin allah noo soo ifiy allah noo soo ifiy ilmaha yaryar oo maalin walba indhaha laga ridaa indhihiyaa naga dhacay oo waa korinay oo waa kabinay oo wax kastaan barnay oo maalin walba keligna anigoo madow guriga nagula reebayo cadowga guraaya xoogga allaha ku soo qabta xoogga ilaahay ku soo qabta xoogga ilaahay ku soqorto cadaalad arno cadaalad degdeg aan lahanoo cadaalad degdeg aan lahanoo murugta ay nagu dileen yaa mugdiga qabriga ha ka helay sida aan annagu adduunkaan ku murugoon ayagu qabriga mugdigiisa ka helay xaq annagana si degdega allah nuugu soqortiyo uusan dadku u heli jiro eheladu waxay aaminsan yihiin wax cadaalad inaanay helaynin tiiraanyadan haysa maydka nabiga kor taaganahay waa inaan helnaa bannaanka ula yaallaa inaan helno way cadaaladda habeen hore markii dil ku dhacay ayaa haweeney ka mid ah qoyska geeridu gashay oo saxaafadda la hadashay waxay durba xaqiijisay in aanay filanaynin in wax loo qabto sababtoo ah waxay tusaale usoo qaadatay dadka ayaga ka horreeyey inaanay cadaalad helin midadka ayaa farinjarre ku jira waxaanay eheladu sheegayaan inaan la aasaynin ilaa iyo intaa cadaaladda la horkeenayo dilayaasha markii xaajadu adkaatay dowladda federaalk oo iminka waxa ay sheegtay in nimankii dilka geystay ay qabatay ciidamada dowladda federaalk waxaa caado u ah inay iska dilaan dadka magaalada muqdisho iyadoo dhiigoodu uu yaanyada kala riqaysan yahay dad dhul laga haystay oo u soo dacwooday maxkamadda raddul madaalim ee wilaayada banaadir oo dhulkooda loo celiyey ayaa ka waramay dareenkooda maxamed ciise ayaa ka waramaya kadib markii ay maxkamadda radulmadaalim kala saartay dad ka soo dacwo tegay magaalada muqdisho iskuna haystay dhulal goofaf iyo guryo ayaa waxaa dareen farxadeed oo aan la soo koobi karin muujiyey dadkii xaqooda la soo celiyey qaar ka mid ah dadkaas oo la qiirooday markay arkeen kitaabka alleh oo wax lagu xukumayo ayaa alfurqaan ugu warramay sida ay u arkaan hawsha maxkamadda radulmadaalim ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxkamadda aniga waxaan la imiday boos layga haystay soddon sano ayay ii soo celisay arrintaas marka sideed u aragtaa maadaama wakhti dheer aad ku soo bixisay alxamdulilaah ilaahay ayaan uga mahad celinayaa waana ku faraxsanahay ilaahay aa ku mahadsan maxkamadda sharafta leh oo ridulaalim oo dhul oo toddoba sano siddeed sano nagula haystay oo na ka lahayn oo adicaalid maa noola xukumay oo nala soo celiyey mahaddaas ilaah iskale waxaan ka imaaday xamaraan ka imaaday xamarna waa ku soo daalnay ilaahay aa ku mahadsan dhulkii waa lay xukumay waana haystaa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maxkamaddana waaga mahad celinaa runtii maan dareenkayga aad iyo aad ayuu u sarreeyaa maxaa yeele waxaan arkay kitaabkii ilaahay oo la dabaqaayo falilaahi alxamdu ilah subxana wa tacala ku mahadsan anigu waxaa iga maqnaa xuquuqa iga maqnaa dhul ayaa iga maqnaa soddon sano ku dhowaad magaalada muqdisho iyo kuwa la midka ah waxaa ka jira maamulo ku dhaqma qawaaniin shisheeye qoray oo aanay dadka ku kalsoonayn halka bulshadu ay ku kalsoon yihiin diinta islaamka oo ah tan ay ku dhasheen kuna dhiman doonaan laguna soo saari doono insha allah taas ayaana keentay in garsoorka dowladda federaalka uu noqdo mid aanan shaqayn ganacsatada degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa loo soo xiray dowro diini ah taas uu soo qaban qaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmadaas mahad cubayd ayaa faahfaahinaya dowladan diiniga ah oo socotay muddo ku dhow hal isbuuc islamarkaana loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee abu hurayra radiallaahu canhu ayaa waxaa ka faa'iidaystay ganacsatada degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan intii ay socotay dowladda waxay ganacsatadu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah qaar ka mid ah ganacsatadii ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah waxayna ka warbixiyeen waxyaabihii ay ku qaateen dowladda waxaa halkan loogu soo gabagaboobay dowro aad cajiib u leh dowradaas oo loogu magac daray saxaabigai jaliilka ahay abu hurayra intaas kadib dowrada waxa aan ku soo qaadanay haddii aan wax ka dhaha awalan haweenkii ugu horeysay waxaan qaadanay kelimadda towxiidka oo ah laa ilaaha ila allaahu muxamed rasuulullah iyo waxa ay tahay in ay tahay mid qaybinaysa dadka oo laba ka dhigayso ninkii qaatane uu helaya amni naftiisa iyo maalkiisaba habeenkii labaad walaalayaal waxaan qaadanay in mataqaanaa cilmiga faa'iidada uu leeyahay iyo jahliga dhibka uu leeyahay in waxbarashada aan ku dadaalno waxaa ku xigay habeenkii kale annagoo soo qaadanay wakhtiga qiimaha uu leeyahay meeshaan waxaan ku qaadan dooro qiimo badan aad aad u qiimo badan aad baan ugu faraxnay waanan u ducaynaynaa culamadii kasoo qayb qaadatay aad baan ugu ducaynaynaa maktabkan waxaan leenahay ina mar walbaba ummadda la baraarujiya oo dowrayaasha noocan oo kale la kordhiya dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa joogto ka ah wilaayaadka islaamiga waxayna arrintaasi dhalisay in kobac ballaaran uu ku yimaado wacyiga dadweynaha
war ku saabsan weerar dhanka internetka ah oo lagu beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaan idiin soo wadnaa balse markaan madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa booqasho ku tegaya waddamo uu ka mid yahay dhulka xarameynka warkaasi war kale oo ku saabsan muslimiinta galbeedka afrika oo dhigay wacdaro adag ka gadaal markii toddobaadyo xiriir ah iyagoo aan wadan wax hub ah ay qalqalgeliyeen koliyo ciidamo faransiis ah oo ku sii jeeday dalka maali waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan dadka ku nool wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad leh anafo waxayna ku tilmaaman yihiin dulmidiidnimo iyo naceebka cadaawaha sooyaalkooda ku xardhan diiwaanada taariikhda ayaana uga markhaati kacaya inay ahaayeen dad islaamka ku difaacay dhididkooda iyo dhacaankoodaba hadda waxaa dalal ka mida saxaraha iyo saaxilka afrika ku sugan gumaysi shisheeye oo uu horkacayo dalka faransiiska waxaana waddamada kale ee aanu shisheeyuhu u joogin si muuqatana kaga jira gumaysi dadban maadaama saldhigyo qarsoodi ah ay faransiisku ku leeyihiin dowladaha waddamadaas ka jarana yihiin kuwa looga taliyo baariis muslimiinta galbeedka afrika ayaa dhigaya wacdaro taariikhi ah waxayna hoyaad iyo harsiba u diideen gumaystaha faransiisku horkacayo maali burkina faso naiger iyo waddamo la mid ahna waxaa si joogto ah uga dhacaya howlgallo qorshaysan iyo weeraro abaabulan oo ay muslimiintu ku qaadayaan cadaawaha toddobaadyadii lasoo dhaafay waddamada naiger iyo burkina faso waxaa ka dhacay arrimo la yaab leh oo bannaanka soo dhigay macdanka dhabta ah ee dadkan muujinayana inay yihiin dad weli islaamnimadu dhex degan tahay quluubtooda kolonyo ciidamo faransiis ah oo kusii jeeday waddanka maali ayaa laba toddobaad oo xiriira waxaa lagu haystay waddanka burkina faso dadka hortaagan ee jidgooyada u dhigayna waxay ahaayeen muslimiin sacabooley ah oo aan wadan wax xub ah dadka oo kumanaan ruux gaaraya ayaa is-hortaagay kolonyada ciidamada faransiiska waxayna diideen inay usii gudbaan dalka maali si ay uga mid noqdaan shisheeyaha xasuuqaya muslimiinta halkaas ku nool dadka ayaa isku ballansaday ribaad aan lahayn wakhti cayiman guryahooda ayay ka soo dhaqaaqeen waxayna qalqal iyo walbahaar joogto ah ku rideen ciidamada faransiiska ujeedka ribaadka oo ahaa in ciidamada faransiiska laga hor istaago inay u gudbaan maali wuxuu markii dambe isku beddelay weerar toos ah iyo iskuday ay muslimiintu ku doonayaan inay ciidamada faransiiska uga furtaan sahayda iyo saanada milatari ciidamada faransiiska oo dareemaya halis ayaa rasaas jahooyinka u riday kuwaasoo u muuqday mid lagu cabsigelinayo muslimiinta inkastoo waxyeello kala duwan ka dhalatay haddana muslimiinta dheg jalaq uma siin waxayna sii wadeen baacsiga ciidamada faransiiska ugu dambeyn ciidamada shisheeyaha faransiiska waxay ku qasbanaadeen inay aadaan dalka naiger halkaasna ay ka soo galaan waddanka maali hase yeeshee mar kale ayuu weerar ku qabsaday gudaha dalka naiger muslimiin ka badan kuwii burkina faso ayaa kamiin u dhigay ciidamada faransiiska waxayna ka biyadiideen inay gudaha u galaan waddanka maali dhafarta iyo soo jeedka ayaa joogto ku noqday ciidamada faransiiska ee kolonyada la socday waxayna dareemayeen halista adag ay wajahayaan in xaalku sahlanayn ciidamada dalka naiger oo difaac u ahaa ciidamada faransiiska ayaa isku dayay inay cabsi geliyaan muslimiinta kuna qasbaan inay guryahooda ku laabtaan hase yeeshee muslimiintu arrinkaas dhegjalaq uma siin dhagahana way ka furaysteen waxaa bilowday isku dhacyo toos ah oo dhex maraya dadka muslimiinta ah iyo ciidamada faransiiska ugu yaraan laba ruux ayaa goobta ku geeriyootay halka siddeed iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo qaarkood dhaawacyadoodu halis yihiin dadka muslimiinta ah waxay isku dayeen inay hubka iyo saanada ka furtaan ciidamada faransiiska bayaan ka soo baxay milatariga faransiiska waxaa lagu sheegay in dhagxaanta ay tuurayaan dadka muslimiinta ah ay dhaawacyo kasoo gaareen ugu yaraan laba askari oo la socotay ciidamada faransiiska dhacdadan ciidamada faransiiska ku qabsatay wadamada burkina faso iyo naiger waxay qalqal gelisay qasriga elazid ee looga arrimiyo faransa waxaana la rajaynayaa in faransiisku ku qasabto in waqti ka hor xilligii uu qorsheeyey kaga baxo wadamada muslimiinta gaar ahaan waddanka maali dhanka kale madaxweynaha faransiiska ninka lagu magacaabo emmanuel macron ayaa waxa uu bilaabay safar laba maalmood qaadan doona oo uu ku marayo wadamada muslimiinta ee dhaca khaliijka macron oo dhaqaale doon ah ayaa ku hormaraya wadamada imaaraadka carabta halkaasoo uu kula kulmay dhaxal sugaha imaaraadka moxamed bin zaayid iyo mas-uuliyiin kale waxay sidoo kale booqashadiisu oo qaadan doonta laba maalmood uu ku tegayaa qatar iyo maamulka aala sacuud halkaasoo uu kula kulmayo madaxda wadamadaas safarka emmanuel macron waxaa ku wehlinaya mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda faransiiska sharikadaha ganacsiga ee waddankaasi iyo saraakiil kale waxaana macron uu doonayaa inuu soo saxiixo heshiisyo ganacsi iyo iskaashi dhaqaale waxa loogu yeero oo lagu sii boobayo hantida muslimiinta ee dhulka khaliijka waxay dad badan oo muslimiina wax laga xumaado ku tilmaameen in ninkii caayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu maalin cad booqasho ku tegayo xarameynka iyo halkii uu ku soo degay waxyiga iyadoo weliba aanay muslimiintu wax tallaabo ah qaadin
warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa waxaa lagu qaaday weerar dhanka internetka ah weerarkan xagga tiknolojiyadda ah ayaa waxaa lagu beegsaday ilaa sagaal xubnood oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka dhammaan xubnaha la beegsaday ayaa waxa ay wateen taleefanada gacanta gaar ahaan nouca loo yaqaano iphone kuwaas oo ay soo saarto shirkadda apple ee laga leeyahay gudaha dalka maraykanka saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa diiday inay faahfaahin dheeri ah ka bixiyaan weerarkan cusub ee lagu beegsaday xubnaha iyaga ka tirsan islamarkaana loo adeegsaday barnaamijka caanka ah ee begasas barnaamijka begasas ayaa ah barnaamij wax lagu basaaso uu isticmaalo maamulka yahuuda yahuudda ayaa horey waxa ay u geysteen weerar kuwan la mid ah oo lagu beegsaday taleefono ay leeyihiin dad madax iyo saxafiyiin ah kuwaasoo ka howlgala warbaahinta caalamka warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya raadiyaha alfurqaan waa inaga intaa